بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska oo sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ciidamo ay u dirto dalka yukrain iyo makroon oo shir deg deg ah madaxda yurubiyaanka ah isugu yeeray baariis markab dagaal oo ay leedahay dowladda kanada oo ka gudbay marinka taiwan iyo xukuumadda beijin oo digniin u dirtay atawa zelaniski oo tan iyo markii ugu horeysay ee uu dagaalku bilowday gaaray dalka imaaraadka carabta xilli sacuudiga lagu karkarinayo heshiis nabadeed waa kee dalka dhaca qaaradda aasiya ee xuduudda la leh afar iyo toban dowladood qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixdan iyo labaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in xukuumadda london ay sii wadi doonto taageerada ay siiso kiyef isagoo dhanka kale xusay in dowladdiisa ay diyaar u tahay in ciidamo ay u dirto dalka yukrain dhanka kale madaxweynaha faransiiska ayaa shir deg deg ah isugu yeeray madaxda dowladaha qaaradda yurub si ay kaga tashtaan aayahooda iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu khilaaf ka dhex taagnaa dowladaha qaaraddan dhaca iyo sidoo kale dowladda maraykanka oo xaliif muhiim ah u ahayd reer yurub arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo xukuumadda washington ay karkarinayso hesiis nabadeed oo dhinacyadu ay gaaraan iyadoo la filayo in toddobaadyada soo socda dalka sacuudiga uu martigeliyo kulan dhex mara trump iyo putin kaas oo looga ahrinsanayo sida uu wadahadal ku noqon doono dhanka kale maraykanka ayaa dhaleeceeyey waddamada yurub isagoo ku tilmaamay kuwo iyaga gacmahooda ku samaystay dhibaatooyinka ka jira qaaradda oo idil qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku soo qaadan doonana waxa uu noqonayaa maraykanka oo sheegay in khatarta ugu weyn ee reer yurub maanta aysan ahayn dalalka aasiya balse ay tahay midda ka jirta gudahooda sida ay daabacday majalada new york times madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa mid mid u dhaleeceeyey waddamada yurub xilli uu ku sugnaa dalka jarmalka kana qaybgelaya shirka amniga adduunka wuxuuna sheegay in dhibaatada iyo khatarta yurub aysan ahayn ruushka iyo shiinaha balse beddelkeeda dhibtu ay ka jirta gudaha dalalka yurub waxaa xusid mudan in ninkan markii uu hadalkaas lahaa uu u muuqday mid dhaleeceynaya siyaasadahooda soo galootiga iyo korarka muslimiinta yurub iyo qaybo ka mid ah waxay ugu yeeraan xorriyatul qowlka maadaama dadyo fara badan oo ku nool qaaradda yurub ay waayahan dambe ka sheeganayaan caburin xooggan oo ay kala kulmayaan dhanka dowladaha gunaanadkii sida la tibaaxaya trump iyo maamulkiisa ayaa tan iyo markii ay xafiiska la wareegeen waxay bannaanka u soo saareen daciifnimada yurub iyagoo dhexda u geliyey xaalad argagax leh laguna muujinayo sida ay u yihiin kuwo aanan lahayn awood isdifaacineed ilaa trump dhowaan uu sheegay in yurub aysan wax dowr ah ku yeelan doonin wadaxaajoodka xabadjoojineed ee dagaalka yukrain markan iyo qodobka xiga xubinta benyamin netanyahu oo uu garab taagan yahay mas-uul sare oo amerikaan ah oo sheegay in dhab ay u bedeli doonaan hadalkii donald trump ee ahaa in reer khaza la barakiciyo dhulkoodana loo bedelo goob dalxiis oo uu maraykanku leeyahay sida uu baahiyey joornaalka the times of israel benyamin netanyahu oo uu dhinaciisa jooga wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo saacado ka horgaaray gudaha magaalada talaabiib ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay goordhow dhab ugu bedeli lahaayeen qorshaha madaxa aqalka cad ee khaza iyo musaafuriinta muslimiinta waxa uu sidoo kale benyamin netanyahu sheegay in isaga iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marco robio ay si aad ah uga wada hadleen arrinkan iyagoona isku afgartay in si wadajir ah loo rumeeyo aragtidan dunida inteeda badan ay ku tilmaameen mid aanan sinaba u cunnami doonin waxaan isku dayeynaa inaan caawino dadka khaza si ay uga baxaan aagga dagaalka qorshaha madaxweyne trump ayaana ah kan keliya ee hadda guulaysan kara waxaa sidaas inta uu hadalka jeedinayay yidhi madaxa sahaynada dhinacyada ayaa hadda isku dayaya in si aad ah ay isugu bahaystaan sidii khazada dadkeedu dulmidiidka yihiin ay u noqon lahayd dhul loo tamashlayn tago milkiyadiisuna ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka balse shacabka dhulkaas halkudhiggiisu waa mid aanan fududayn oo ay geeridu ka dhowdahay aan markan eegna qodobka xiga xubinta iyo joornaalka maalinlaha ah ee sharqul awsad sida warbixinta joornaalkan lagu sheegay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu gaaray gudaha dalka iskutaga imaaraadka carabta xilli dhanka kale maalmaha soo aadan wadahadalla xabad joojineed la doonaya in lagu karkariyo gudaha waddanka sacuudiga waxay warbixintu sheegaysaa in tan iyo markii uu qarxay dagaalka ukrain iyo ruushka ay tahay markii ugu horreysay ee uu zelenski soo gaaro dubai iyadoo aanan la shaacin oo la qariyo hadafka uu daaran yahay socdaalka ninkan zelenski ayaa markii halkaas uu degay waraysi laga qaaday waxa uu ku sheegay in muhiimadda ugu weyn ee maanta ay u dagaalamayaan ay tahay in dib ay u helaan rag fara badan oo maxaabiis ahaan looga qafaashay tan iyo inta uu socdo dagaalka kala dhexeeya ruushka waxa uuna yidhi muhiimaddeenna oo ugu sarraysa ayaa ah in dad badan oo naga maqan aan dib u soo ceshanno kuwaasoo hadda ah maxaabiis ku jirta gacanta ruushka waxaa dhanka kale xusid mudan in toddobaadkan gudihiisa la doonayay in gudaha dalka sacuudiga lagu karkariyo heshiis xabad joojineed oo ka dhexdhexa xukuumadaha kiyef iyo moscow kaasoo sida xukuumadda washington ay sheeganaysaa ay iyadu tahay garwadeynkeeda la doonayana in miiska wadahadalka markii ugu horreysay lagu keeno valadimir putin balse su-aasha ugu badan ee la isweydiinaya ayaa ah waddamada reer yurub ee sida aadkaah u naasnuujinaya ukrain ma aqbali doonaan shuruudaha badan ee ay soo bandhigi doonaan ruushka iyo maraykanka si xaaladan dagaal ee tan iyo labada kun labayo labaatankii socotay loo soo afmeero dowladda shiinaha oo hadal kulul ka soo saartay maraakiib dagaal oo laga leeyahay waddanka kanada kuwaas oo lagu arkay badda taiwan sida uu nashriyey mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka ingiriiska ciidamada shiinaha ayaa saacadihii lasoo dhaafay markab dagaal oo laga leeyahay dalka kanada waxay ku arkeen marinbiyoodka taiwan iyagoona sheegay in ciidanka cirka iyo kuwa badduba ay la socdeen dhaqdhaqaaqa markabkan in muddo ah waana maalmo un kadib markii maraakiib ay leedahay dowladda maraykanka sidan oo kale lagu arkay halkan kuwaas oo iyagana sida la sheegay qaadaya tallaabooyin liddi ku ah damaca shiinaha maraakiibta dagaalka ee maraykanka kanada ingiriiska iyo faransiiska ayaa biyaha taiwan mara bishii hal mar waxayna middan walaac ku beertay shiinaha oo si aad ah u doonaya in mar kale uu dib u soo ceshado jasiiradda taiwan xukuumadda beijing ayaa weli waxay si aad ah isugu dayeysaa in maraykanka ay loolan xoogan kaga hortagto si jasiiradda taiwan ee tobanaanka sano ka hor madax bannaanida ku dhawaaqday dib loogu soo celiyo maamulka shiinaha iyo xukunka shin jinbin guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda an imikanna idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lixdan iyo labaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii lixdan iyo labaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta dadka noocan ah waa kuwa tiradooda iyo ahmiyaddooda ay ku sii kordhayso ummadaha oo dhan waana dad ku saamoobay horumarka reer galbeedka waxaana sabab u ah inay ku mashquuleen nolosha adduunyada iyagoo diinta meel iska dhigay shakhsiga diinta ugu yeerayana wuu ku wareerayaa xaalkooda mana la kulmayo waxaan ka ahayn madax adeeg dadka sidaan ah qofkii lagu imtixaano wuxuu fahmayaa sirta ku jirta hadalka allaah ee ah ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
sidoo kale allaah wuxuu aayad kale ku leeyahay أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
waxaa sidoo kale u muuqanaya xaqiiqada hadalka allaah ee ah ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون dadkan umaysan dhagraaricin sharaxa aayadahan iyo waxa ay ka hadlayaan siday u fahmeen dadka mufasiriinta xitaa iyagoo aan arkin dad noocan ah cudurka casrigan jira ee aan daawada lahayn waa cudurka ka maarmidda gebi ahaanba diinta ducaadda iyo culimmada marka ay diinta ugu yeerayaan dadka aada goobaha fisqiga iyo fasahaadka culayska ay kala kulmayaan waxaa ka weyn midka ay kala kulmayaan dacwad gaarsiinta dadka diinta ka maarmay gebi ahaan allah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
waxaa ku baraarugay farqiga u dhexeeya nafsiyadda dadkii hore iyo kuwa dambe mid ka mida macallimiinta ugu waaweyn falsafadda iyo cilmu nafsiga kaasoo wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha ugu waaweyn ee waddammada yurub kaasoo arrintan sharax kooban u sameeyey wuxuu yidhi xilligii hore waxaa jiray kacdoon shaki gelinayay diinta kana hor imaanayay fasiraadna u raadinayay su'aalaha arrimaha diinta quseeya dadkaasi qayb ka mid ah ma aysan xasilin mana aysan helin jawaab ay ku qancaan laakiin jiilka hadda jira su'aashaas culaysba kuma hayaan wax kurba ahna kuma hayso maba la aha in casrigan uu yahay casrigii diinta baabi'inta caadifadda diineed markii ay xargaha goosatay badweynta maadiga kuna fiday caalamka islaamka weliba xilliyadii dambe culimmadu waxay noqdeen sida jasiirada yaryar oo kale oo ay ku hareeraysan tahay badweyn maadi ah jasiiraddaasi oo ay soo maciinbidaan dadka xagga allaah u cararaya iyagoo ka cararaya nolosha maadiga ah iyo khaflada culimmadaasi waxaa ka mid ah rag la mida manaarado ifinaya mugdiyada badaha kuwaasoo dadka ku tarbiyeynaya tarbiyad diineed iyo mid akhlaaqeed waxayna nadiifiyaan nufuusta dadka iyo quluubtooda caalamka islaamka waxaad ku arkaysaa dhaqdhaqaaq xooggan oo u jihaysan culimmadaas iyo kolonyo tarbiyadoon ah oo isaga kala gudbayay bariga fog ilaa galbeedka fog cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfureed kuwaasoo ka gudbaya siyaasadda iyo caqabaadka juquraafiga ah meelihii ay joogeen culimmadaasi waxay noqdeen goobo diintu ay ka taliso waxayna meesha ka saartay in dadka lagu kala saaro jinsiyadda iyo waddaniyadda waxaad arkaysaa madxaf insaani ah oo ay ku kulmeen dad ka soo kala jeeda bariga galbeedka bukhaara maqhrib anaadool iyo indunuusiya kuwaas oo diintooda kala soo cararay fitnada naftoodana u hoggaamiyey allaah habeen iyo maalinna baryaya iyagoo allaah u baraxtiraya doonayana wejigiisa waxay qaateen tarbiyad diineed kadibna waxay ku faafeen daafaha caalamka iyagoo ah ducaad hagaagsan iyo macallimiin dadka hanuunka ugu yeedha allaah ayay doorteen iyagoo shayddaankan ka beri noqday waxay noqdeen kuwa noolaynaya dhul nufuus iyo quluub dhimatay waxayna ku beerayaan islaamka dowladihii waaweynaa waxaa la deris noqday dowlado xambaarsan ruuxda islaamiga ah kuwaasoo awoodda diinta ka saramariyey awoodda maadiga dowladahaasi waxaa ku nool rag ay adduunyada iyadoo ay liidato u timid umurada iyo boqorradana ay u imaanayeen iyagoo dulaysan waxay leeyihiin nidaam la mida nidaamyada dowladeed waxbay dhisaan waxbay oggolaanayaan waxbay wax ku beddelayaan waxayna leeyihiin safaarado iyo qunsuliyado kuwaasoo ku yaalla dowladaha maadiga ah waxaadna mooddaa qariiraddii caalamka islaamka oo dhan inay iyagu gacanta ku hayaan haddii uu bannaanaado mid ka mida huquurta islaamka waxay u sameeyaan muraabid diinta xambaarsan kaasoo ka ilaalinaya duulaanka khaflada iyo macsida iyo jahliga iyo duqyaanka dowladahan xambaarsan ruuxda diiniga ah waxay ahaayeen kuwa u madax bannaan maamulkooda iyo nidaamkooda gudaha mana soo faragelin jirin boqorrada iyo umurada mana aysan saamayn jirin isbeddellada siyaasadda iyo dhacdooyinka maxalliga ah haddii aan tusaale u soo qaadanno dowladaha ruuxda islaamiga nooleeyey waxaan soo qaadanaynaa dowladdii loo yaqaanay khiyaad for ee uu dhisay asheekh nidaamuddiin moxamed ibnu axmed albadaayuuni alhindi sannaddii toddoba boqol shan iyo labaatankii hijiri taasoo uu ka dhisay caasimadda hindiya xilligii uu shiiqaasi telinayey waxaa ka garab dhisnaa toddoba boqor oo jabbaabire ah laga soo bilaabo khiyaatuddiin balban oo telinayay sannadkii lix boqol lixdan iyo afartii ilaa lix boqol siddeetan iyo lixdii ilaa laga soo gaaro khiyaaduddiin taklaq oo telinayay intii u dhexaysay toddoba boqol iyo labaatankii ilaa toddoba boqol iyo shan iyo labaatankii dowladdaasi waxay ilaashatay madax bannaanideeda oo dhammaystiran iyadoo aysan ku soo xadgudbin boqorradaasi waxaana dowladdaasi isugu yimid rag ka kala yimid mandiqadda sanjar oo iiraan ka tirsan ilaa mandiqadda owdah oo dhacda bariga hindiya dowladdaasi waxay lahayd xarumo dadkeeda fuqarada ahna waxay ahaayeen kuwo laga heebaysto oo la ixtiraamo taasoo ah waxay ka xaasidi jireen boqorrada waaweyn ee adduunka xaasidnimadaasoo ka dhalatay sida ay dadka ugu soo qulqulayeen culimmada diinta iyo siday ugu hoggaansami jireen suldaanka ruuxda diimeed sayid aadam albanoriy alhindi oo dhintay sannadkii kun iyo konton iyo saddexdii hijiriyada laguna aasay qabuuraha baqiic ee madiina gurigiisa waxaa wax ka cuni jiray maalin kasta kun qof markii uu safrayana waxaa raaci jiray kumannaan rag ah iyo boqolaal culimo ah markii uu shiiqa soo galay magaalada laahoor sannadkii kun iyo konton iyo saddexdii waxaa garab socday toban kun oo asharaaf mashaa'iq culimmo iyo dadka waxgaradka ah ilaa uu ka baqay boqorkii xilliga xukumayey hindiya markaas ayuu u diray lacag badan wuxuuna ku yidhi ilaahay wuxuu kugu farad yeelay xajka ee aad xijaas shiiqa wuu fahmay danta uu ka leeyahay boqorka wuxuuna aaday xaramaynka isagoo halkaasi ku dhintay التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii lixdan iyo labaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada waxaa inoo ballanna xalqadan tan xigta sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يحيل قد فحت غوانيها waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay waa kee dalka dhaca qaaradda aasiya ee xuduudda la leh afar iyo toban dowladood warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir shiinaha waa dal masax oo ahaan gaaraya sagaal milyan shan boqol sagaashan iyo lix kun sagaal boqol kow iyo lixdan kilomitir oo squire ah xagga masaxada dowladda uu ku fadhiyo marka laga hadlayo waxaa loo tixgeliyaa waddanka labaad ee ugu weyn caalamka waxaana mawqic ahaan uu dalkani dhaca koonfur bari qaaradda aasiya waxaa waqooyiga uga beegan shiinaha dalalka kale ah ruushka mongolia kazakhistan iyo sidoo kale qargistan galbeed waxaa ka xiga dalalka kale ah tajikistan afghanistan bakistan hindiya bootan iyo sidoo kale myanmar dhanka koonfureed waxaa shiinaha uga beegan laos vietnam iyo badda koonfurta shiinaha halka barigan ay uga beegan yihiin badda bariga shiinaha badda baluugan kooriyada koonfureed iyo ruushka luuqadda si guud dalkaas loogu adeegsado qorida iyo hadalkaba waa afka ay leeyihiin qowmiyad ahaan kaasoo caan ka ah guud ahaan dalka si aadahana looga hadlo magaca shiinaha waxaa la tilmaamaa inuu ku yimid kelimada afka farisiga ee tishiin waxaana lagala soo dhexbaxay magaca sulaaladii tishiin oo markii ugu horreysay ku guuleysatay in ay mideyso dadka shiineeska intii lagu guda jiray qarniga saddexaad ee ka hor miilaadiga qoyska tishiin ayaa saameyn xoogan waxa uu ku lahaa taariikhda shiinaha halkaas ayna riwaayaduhu tilmaamaan in magaca dalkan uu ka yimid asal ahaan dalkan dhaca koonfur bari qaaradda aasiya waxa uu dhisan yahay qaab laba iyo labaatan gobol ah waxaana ismaamulka taiwan markii lagu daro uu noqonayaa saddex iyo labaatan gobol inkastoo taiwan ay sheegto inay tahay dowlad gaar oo ka madax bannaan shiinaha dalkani waxaa sidoo kale ku yaal deegaano ilaa shan ah oo samaystay maamullo madax bannaan oo iyaga u gaar ah kuwaasoo kale ah tabt guangishi ningishiya sanjaan iyo mongoliyada gudaha dalkaasi waxaana dhulalkaasi ku kala nool aqaliyaad caan ah iyo maamuladooda ismaamuladan iyo deegaanada kale marka la isku geeyo waxaa dhulalkooda loo aqoonsan yahay dhulka ugu muhiimsan ee shiinaha waana erebixin meesha ka saareysa dhulalka ay ka taliyaan ismaamulada hong kong iyo macao oo labaduba leh nidaam ka madax bannaan midka dowladda ee xukuumadda bekin shiinaha waxa uu leeyahay ilaa afar maamul oo si toosa u hoos yimaada maamulka dhexe ee dowladda kuwaas oo kale ah bekin shangahai tashonk tishing iyo sidoo kale tianjin dal kale ee dowladnimo looga dhawaaqay kowdii bishii oktoobar sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii kadib markii mount sitong uu bikiin ka iclaamiyey aasaaska dowladda uu leeyahay shiinaha waana kadib markii xisbiga shuuciga uu ku guuleystay dagaalo sokeeya oo ka dhacayay dalkaasi nidaamka siyaasadeed marka la eego shiinuhu waa jamhuuriyad shuuci ah oo hal xisbi uu ka taliyo halkaas oo xisbigu awood ku dhex leeyahay dhammaan heerarka siyaasadeed ee dalka waxaana halkaas ka jira saddex awoodood oo kale ah midda fulinta waxay ugu yaraan sharciga iyo sidoo kale garsoorka juqraafi ahaan shiinaha waxaa uu oogada dhulka kaga yaal waqooyiga halkaas oo ay ku yaalaan dhammaan gobolada oo ay ku jiraan masaaxadaha dhuleed ee badda iyo jasiiradaha intaba dhulalkiisana min waqooyi ilaa koonfur waxaa lagu qiyaasaa masaafo shan kun iyo shan boqol oo kilomitir ah gaar ahaan marka laga soo bilaabo bartamaha webiga helong ilaa geeska koonfureed ee badda tsingmu oo dhacda koonfurta fog ee jasiiradaha naansha oo ah badda koonfurta shiinaha dhanka masaafada udhexeysa bariga fog ee shiinaha oo ah halkay ku kulmaan webiyada hailong iyo sidoo kale wusuuli oo ah degmada foywan oo iyana dhacda gobolka hailong jiyang ilaa galbeedka fog ee wadanka oo halka u dambeysa ay tahay buurta baamiir ee ismaamulka shingyang waxaa lagu qiyaasaa masaafada ku jirta baaxadaasi shan kun iyo laba boqol oo kilomitir shiinaha wuxuu leeyahay khadad xeebeed uu dherarkoodu ka badan yahay siddeed iyo toban kun oo kilomitir waxaana khadadkaas ay ka bilowdaan halka uu ku shubo webiga yaalu oo ah waqooyiga iyadoona ay ku dhammaadaan meesha uu biyaha kaga shubo webiga bilon oo ah xuduuda shiinaha iyo vietnam ee koonfurta dalkaasi shiinaha waxaa dalkan sidoo kale ku yaal toddoba kun iyo lix boqol oo jasiiradood wadarta guud ee dhulalka jasiiradahanna waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan siddeetan kun oo kilomitr oo squire ah waxaa ka mid ah in ka badan lix kun iyo shan boqol oo jasiirad oo mid weliba ay ku fadhiso masaaxo ka badan shan boqol oo kilomitr oo squire ah dhanka kale dalkan waxaa loo tixgeliyaa awoodda ugu weyn ee ganacsiga ee daafaha caalamka waxaana qiimaha ganacsiga ee shiinaha uu sanadkii labada kun labaiy labaatanka gaaray lix dhibic saddex trilyan oo dollarka maraykanka waxaa dalkan magaciisa uu xiriir adag la yeeshay farsamada iyo sidoo kale waxsoosaarka joogtada wuxuuna noqday sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii dalka ugu badan ee wax u dhoofiya duniyada iyo midka labaad ee kasoo dhoofsada arrinkaas oo la sheegay inuu keenay in dalkan loogu yaro naaneysta warshada caalamka waxyaabaha loo celiyo heerarkan waxaa ka mid ah tirada bashariga ee dalka waana dalka labaad ee dunida ugu dadka badan waxaana ka horeeya oo keliya dalka hindiya oo dadka ku nool caalamka ay ka yihiin siddeed iyo toban boqolkiiba si lagu sheegay qiyaaso la sameeyey sanadkii labada kun afar labaatanka ee lasoo dhaafay si kastaba ha ahaatee shiinaha waxaa ganacsigiisa uu ku faafsan yahay wax ka badan boqol iyo soddon dowladood iyadoo dhanka kale uu looloona kala dhexeeyo quwadaha reer galbeedka waxaana shiinaha uu sanadihii u dambeeyey kusii lagu fidsanayey saaxada ganacsiga iyadoona uu weli yahay waqti xaadirkan awoodda ugu xoogan ganacsiga ee guud ahaan waddamada caalamka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinnay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى